bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsan singhaytamay baa ku mid ahaa madaxweynigii hor ee soomaaliya oo ka eedaya dowladda anti abrinya iyo wadda walgorodka puntland oo digniin hasaare booliiska nigeria ee rooga muqdisho oo abaalmarino la siiye ciidamo dheeraad ah oo la jeeyey garowe howlgal ku socda degmada afgooye qaramada midoobe ee warxa ku saartay ee buryowka ee danjire haysoma sheegow ku natiijada doorashada kongo oo diblandhigi qaraxa khasaare dhaliya oo ku dhiyay caasimada masara
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
intaasay dhugunsidayaal may bahaan qodobada ee war ka kooban qaar ku mid a haatana ka dhawaada warkii ofisanga madaxweynigii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee ka eedayay dowladda federaalk soomaaliya antiya abrin iyo wadda maxamuud ali ayaa warkunin faahfaaye
wakhtigii dambe geega khudbadda soo jeediyaaye munaasabadda lagadaa furaaya haroonta xisbiga iyo madaxweynigii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuuda dowladda dhexe ee soomaaliya ka eedaya aburinga xildhibaan xasan sheekh maxamuud iyo sheegay ina dowladda ada jarta iyo ka hadgudubahayta walibanuuso ka tilmaamaya aragtida horta hakuhorjeedka mas-uuliyiinta talada dalkaad ku haya waliba saasoo kale uu soo tilmaamaya ina dalkaatuusoo ka jara xaaladda obsi ah oo dadkalaka a buriyahaya sidiisu hadalkan dhike raadadka biseelyarida naga haysata dhanka wada shaqaynta lakabyada kala duwan ee haykalka dowladnimada haddii labadii aqal ee sharci dejinta ay leeyihiin sidaan kuma wada shaqayn karno haddii dowladihii xubinta ka ahaa dowladda federaalka ay leeyihiin sidaan kulama shaqayn karno dowladda dhexe haddii xisbiyada qaarkood ay ka cabanayaan in la caburinayo lana baalmarayo dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u yaal sooma habboona in habdhaqanka siyaasadda inkadambeyntii madaxweynigii hore ee dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa weliba uu sabaaqan diraya madaxda dowladda in xaalada guud ahaanad ee dalka iyo walkubedelanga oo rabitaanka shacabka gaar ahaan ahaan danyarta iyo tihigelyan waanu ku nahan yeeri wax laga bedelo maanta dareenka maanta dadkeenna ee gaar ahaan ee inta danyarta ah inaan ayadana meesha uu ku sugan yahaan wax isaga sheegno walaalayaal waxaa lagama maarmaan ah inaan tilmaam muhiimad inaan tilmaamo muhiimadda ay leedahay ka fogaanshaha abuuris xaalado kala dhantaalaya cilaaqaadka dowladda iyo shacabka islamarkaasna luminaya waqtiga qaadhiga ah ee ay u baahan yihiin guud ahaan dadka soomaaliyeed inay kaga tashadaan qaabaynta mustaqbalka maanta waxaa muuqda jawi ay ku dheehan tahay cabsi iyo caburin
eediyadaan umahadsanyay maxamuud ali cabdulaahi iyo kaasaayi walgorodka puntland ayaa mayba iyo baaqa digniinha ku saarana doorashada puntland lakuwedantiya kudhiyada sideeda bilanga qaar ku mid ee walgorodka maamulka puntland iyo mayba iyo hasaaha ku saarana doorashada maamulka puntland lakuweda antiya kudhiyada magaalada garowe ee bilanga socota bilanguna kuguda jara siyedie walgorodka iyo mayba kudigana anti doorashada ayee ku dhalata qalalacase ee anti laaga laalusha iyo dhiiba musharaxiinta maybana xildhibaanadii oon ka baaqan antiyo doordan qof haboonga booliiska nigeria ee roogan muqdisho ayaa abaalmarinaha la siiyey munaasabada abaalmarinta laka guddoonsiye ayaa saraakiil booliiska amison gaar ahaan ah haanja oo ku socda dalka nigeria ayaa mayba laka qobaday magaalada muqdisho taasi iyo ku qiib galana mas-uuliyiin ku tirsan xafiiska midooda afrika ee soomaaliya iyo weliba saraakiil ku tirsan booliiska amisoma saraakiisha booliiska amisom ayaa maybaahaya nigeria ku howlgalayana soomaaliya ee tiradio diirase ilaa boqol konton iyo sagaal ana si siwilanka amaane waana lankabogaadii howlaha adeegyada ay ku hayaan bulshada biyowka tababarada la xidhiira khibradaha ciidanka booliiska iyo xiriirka kula dhexeeya yaa lakagoda jaray adeegowka bulshada iyo adeegayana maybana lakaga doonsiiyey shahaadooyin iyo weliba abaalmarena iyo kamutaysadana shaqa faylahaana maybana goobjoog ku haye genaraal vinsa diludo oo uuse eemadaha qeybta taageerada howlgalka amisom relax danion taliyaha ciidanka booliiska amisom kaasi oo ka tilmaamay saraakiil ku socday nigeria antiyo muujinah dhowr door muuqada oo ka eedan antiyo in safiiro dhabe ama safiiro dhabe oo mitalaayag nigeria iyo weli midooda africa ku gadaal markii booliiska iyo kuwa kaalmayaan khibrado badan oo dhindhiga gududo kuwaajibaadka la xiriira amsom yamay baa ka farhaasanta shaqooyinka fayla ay ku qeyb qaadana guutiyada booliiska nigeria iyo ona muujiyana shaqa fayla kaalintiyo qaadana nabadii weliba amniga soomaaliya maybana iyo muujena si dhabe oo iyo guden waajibooda iyo ona ka amreen dhammaan shuruudaha iyo xeerarka digsana wada shaqeeyowka fayla ee yololeyna dhinacyada kale yeeraya genaraal mega dulo ciidamada booliiska amison yaa maybaa laka amaanay intii dhowr door muuqda iyo ku qaadahayaan taageerowka ciidanka booliiska soomaaliya iyo ona ku kaalmayayaan waxyaabo badan oo sahelayaan guddoog waajibaad iyo hoofan ah ciidamo dheeraad ee la jieyay degmada garowe ammaanka magaalada garowe caasimada maamulka puntland iyo swiinland adkay maybana ciidankaas taliyowka gobolka nugaal iyo wadana howlgalo shal duwan oo la ka xaqiijiyo ammaanka ciidamada dheeraadka ee maybaa ku mid ah daraawiishta maamulka puntland haanasiya oo iyo ku qeyb qaadahayaan howlgalada la ka xaqiijiyo ammaanka puntland musharaxiinta iyo maybaa qaarjo iyo magaalada halagalena hub fara badan maybana hubkaasi iyo onko talagalena antiyo iska ilaaliyaan ammaanjo taasi oo laamaha ammaankiyo ku sheegeen anti abuuro korta qalqal amniye ciidanka booliiska yaa siwiin adkeeyay ammaanka maybana dhammaan xaafadaha magaalada lakadeediyaya ciidamo dheeraade sayidka bilan iyo lakaweed anti magaalada iyo kudhiida doorashada madaxtinimada iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka puntland howlgalo ayaa ku socdan degmada afgooye wararkan oo diiraha magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose mayba sheegahan anti meelabsiya ku socdaan howlgalo amnigi la kaaqiijiya oo howlgalkan iyo mayba ko ay ku gadaal markiya maalmoge lahadhaafi magaaladiiyo ku dhiyan dilal qorshaysan oo lanjeysadii askar iyo weliba dad shacabe howlgaladiiyo sameeyahan ciidamada ammaanka dowladda soomaaliya maybana ayaa ku socdana xaafadaha ayaa ka koobantay degmada afgooye ciidanka ayaa eedeedan galaha waana baaraha shacabka ee mayban weydiihana aqoonsi iyo weliba eedkasaasa sada iyo shaqeeyana saduuse sheega ay wariyey ka sugan degmada afgooye weli howlgallada ma hanqiijana inti si rasmi ah lahanqobadii dada balse ciidamada ayaa weli mayba galaha in inta badan cidoo kiyaalan ah xaafada magaalada afgooye ee gobolka shabeellada hoose meedhadhigu sidaal warkaasiin ku kuwahayna idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sheegowka natiijada doorashada kongo iyo diblandhiki guddiga doorashooyinka dowladda dimuqraadiga ee kongo ayaa maybaa sheegana anti diblandhiki ee sheegowka natiijada doorashadii dhowaan kudhidii dalkaasiya iyo oo hastarahayaan baaqida shal duwan ee lakafadow intii laka sheegay natiijada doorashada madaxtinimada jamhuuriyadda dimuqraadiga ee kongo kudhiidaya saraakiil mayba sheegana anti geegaede laka dhawaqaba guddiga doorashooyinka ayaa sheegay intii saabti eeta anti kalabara walkuyara waraaqihii codadka la dhiibay iyo hadiirena xarunta kiniisadda katoliga ee kumanaan goobjoogyaal handirti goobaha codbixinta khamiisi mayba sheegana anti qofka guulaysadii ee isku eediya maybana ayaa kabaaqday intii natiijada la sheegay si markaasi lanka baaqsada hasuulini dari ku dhalata jawiga siyaasadeed ee konga kiniisada ayaa mayba mucaaradka oo dheer ayeen haytay muddo kordhiyowka xukuumadda madaxweyne joseph kabila mayba hati xilka ku-degaha ee toban-iyo todoba sannadood oo xilka usa ay ku gadaal markiisa ballan qaaday anti suurtagalan la qadan doona qofkii markii hore jamhuuriyad dimuqraadiga kongo xilka haba sharciga waafaqsan lanla kula wareegi doona tan iyo markii gobolnimadaya ku qaadatay belgium kun sagaal boqol iyo lixdankii qarax khasaaradiisiyaa ku dhiyay caasimadda masar wararka kukuweehay magaalada qaahire ee dalka masar iyo sheegaha inantay qaraxa sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac isku dhihi gudaha caasimadda dalkaasiya lama ku mid ah ciidamada ammaanka ayaa dhimadeen ku gadaalmarkii oo iska dayeen intay gacantii oo hor seedaan wala qarhaayeen oo ledhikii meelandhow kiniisadda koobtiga oo ka taalla magaalada qaahira ee xarunta dalka masar sida iyo sheegeen saraakiil ku tirsan laamaha ammaanka mustafa abdi oo ku mid ah saraakiil amiina baarisa mayba uuse dhimaday ku gadaalmarkii qaraha uuse kudhii inta iyo ku howlgalaayeen ka horseedowka lama kala oo ku tirsan saraakiil ammaanka iyo qof kale oo miilo ka agdhowaya sidaas oo kale dhaawaayaha diiran ah waxyaabaha qarxaawya la sheegay intii ay oo ka jareen baakada dabooli islamarkaasina miilandhow kiniisada la dhiki madaxa shaqaalaha wasaaradda gaashandhigga oo danka maraykanka kevin swin ayaa xilkii isku asili ku gadaalmarkii xogayihii wasaaraddaasi james metis usu ku dhawaaqay intii jagada usabinayowa adamiral swin ayaa bayaan usaasaari mayba uska sheegay intii lakuroog waqtiga saddexda ee diba usan kala badan lahay adeega gaarka ee lakuleeya waa sarkaalkii saddexaad ee sara islamarkaasina ka dhawaaqa intiiisu ku taba shaqada ku gadaalmarkii madaxweyne donald trump sheegay anti ciidamada maraykanka laha ku saara doon wadanka syriya saraakiil ayaa sheegaha anti injana waqti lanqobadii kubhowka ciidamada wadanka syriya riel admiral swine iyo mayba jagadan usaata banaayaha ibsaxaay lama sanadood oo la ku bilaaba janaayo labada kun tumiyo todobadii warqadaha isasilaada iyo mayba haytayto kooban maybana sheegay intii sharaf ta antiisa garaba ku shaqeey waayay saxaabadiiska sugun wasaaraddaasi kasab haata uusuan hadal qaadna madaxweyne trump isasilaadiisii amayba kooyase maalmaha kudiba markii jenaraal matis uus xilka bilaayay waqti ka hor usoona markii hora qorsheeyay intiisa sii hayo xilka ilaa bilo febraayo warkii dhegeystayaal isin kula socotaan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo xilligow intan idin ka dhonye